halkani waa laanta af soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska africa iyo lixdii iyo barkii aroornimo iyo shantii iyo barkii aroornimo iraade ee xilliga washington waa khamiis sideed iyo tobanka bisha novembar labada kun iyo kow iyo labaatanka waxaana barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada dhegeystayaal aan idiin hayno barnaamijka waxaa ka mid a qaar ka mid a dhallinyarada dhadhaab oo wajahaya shaqo la-aan kadib markii la keenay mashiinno qabta shaqooyinkii ay hore ugu tiirsanaayeen beryahan dambo xoogahoo waxaa cariiri nagu soo noqday kaabashyada amba labaajooyinka tiradooda ayaa ka batay gudaha xere dhagaxleey marka cariiri badan ayaan dareemaynaa xagga baabuurta dhaqaalihii haddaayay aan heli jirnay ma helno dadkii ka imaaday magaalada muqdisho ayaan ku jiraa oo hadda xerada xoogahoo dhaqaaliyari iyo garab la'aanbo ka dareemayo
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan dhallinyaro magaalada qardho loogu qabtay dood la xiriirta saamaynta ay dalka ay ku yeelan karaan dib u dhaca doorashooyinka waxaa sidoo kale aada dhegeysan doontaan heesihii iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii ciyaar hase yeeshee intaasoo dhan waxaan kusoo rami doona warkii dunida ah oo aan idin akhriyo qaramada midoobay ayaa sheegtay in laba ka mid a shaqaalaheeda ay muddo toddobaad ka badan si qarsoodiya ay u haystaan fallaagada xuutiyiinta yeman waxaana ay ku baaqday in si deg deg ah loo sii daayo xogeyaha guuda ee qaramada midoobey ayaa wuxuu aada uga walaacsan yahay xariga xuutiyiintu ay kula kaceen laba qofood oo ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobey ee sanca horaantii bishan ayuu yidhi afhayeenka antonio guteres oo warbaahinta la hadlay afhayeen stephen dujarek ayaa waxa uu ku baaqay in si deg deg ah loo sii daayo shaqaalaha qaramada midoobey labada nin ee shaqaalaha ah ayaa si gaar ah waxaa loo xiray shantii iyo toddobadii bishan oo mid uu ka shaqeeyo xuquuqda aadanaha kan kalena uu ka shaqeeyo unesco dujarek ayaa sheegay in wax dacwo ah aan lagu soo ogin shaqaalahaasi sidoo kalena qaramada midoobey aysan wax sharaxaada aysan helin oo la xiriirta xarigooda afhayeenku waxa uu sheegay in ka hor shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee khamiistiina dhaaftay lagaga hadlay xaaladda yeman ayna qaramada midoobay ay ka heshay xuutiyiinta ballanqaad ah in shaqaalahaasi la sii dayn doono kaasi oo loo gudbiyey golaha ammaanka dabley heebtooda aan la garanayn ayaa ugu yaraan shan iyo labaatan qof waxa ay ku dileen koonfur galbeed ee dalkaasi niger saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen shalay weeraradii ugu dambeeyey inay ka dhaceen xadka dalkaas uu la wadaago dalka kale ee maali dableyda weerarka geysata uu mootooyin watay ayaa waxaa xooga ay ku soo galeen xiro ay ku sugnaayeen maleeshiyaad isdaafacaya oo maxalliga oo ku dhow tuulada bokorad ee gobolka tahowa sida uu sheegay atawane abetene oo ah duqa magaalada u dhow ee teliya israsaaseyn ayaa socotay saacado badan ka hor inta ciidamada ammaanka aanay soo gaarin halkaasi iskana caabinin kooxdii weerarka soo qaaday ayuu yidhi abitene ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarka hase yeeshee koox maxalli ah oo taabacsan kooxda daacish ayaa boqolaal qof waxa ay hore ugu dishay deegaano miiga ah ee u dhow xadka maali sanadkan wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan qaar ka mid a dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ee iyagu ku shaqaysta dhaqidda baabuurta ayaa sheegay in suuqxumo xoogani ay soo wajahday kadib markii ganacsato ka lacag badan ay xeryaha ay ka furteen goobo casri ah oo iyagu ku shaqeeya mashiino dhaqa baabuurta waryaheena v o a cabdisalaan salas ayaa warbixinta nooga soo diray dhadhaab dhalinyarada qaxootiga ee ka shaqaysa suuqyada xeryaha ee dhaqa gaadiidka qaybihiisa kala duwan ayaa xilligan sheegayo inay suuq xumo xoogan soo wajahday kadib markii qaar ka mid a ganacsatada qaxootiga ah ay labaajooyin casriga ka furteen gudaha xeryaha dhalinyaradan qaxootiga oo masruufka qoysaskooda ka soo dhicin jiray dhaqidda gaadiidka ayaa ka warbixinaya siday u saamaysay labaajooyinkan laga furay gudaha xeryaha maasha allah magacayga cabdisalaan waxaa la yidhaahdaa qaasim maxmuud mayow loo yaqaano isha baydhaba waxaan gabaarada iskaga dhaqdaa eriyaalka isbitaalka weyn hooyada iyo dhalaanka ee emesefta baryahan dambo xoogahoo waxaa cariiri nagu soo noqday kaabashyada amba labaajooyinka tiradooda ayaa ka batay gudaha xere dhagaxleey marka cariiri badan ayaan dareemaynaa xagga baabuurta dhaqaalihii haddaay aan heli jirnay ma helno dadkii ka imaaday magaalada muqdisho ayaan ku jiraa oo hadda xerada xoogahoo dhaqaaliyari iyo garab la'aanbo ka dareemayo waa yahay xilliga hore wax soo saarka maalintii aad heli jirtay mise uu gaarayay agabyada aan isticmaalo waxaa ka mid ah caagadaha labaatanleyaasha iyo baaldi ayaan ku dhaqaa baabuurka marka wax kaloo taakuleenaana ma helin calaagaari waxaan ka qaadan jiray boqol iyo konton shilin lacagta kenyamaniga maanta boqol shilin haddii aan helo nasiib ayaan leeyahay gaarigiiba boqol shilin ayaan iskaga dhaqaa maadaama kaawashyada ay ku soo bateen xerada qaasim mayow ayaan wax ka weydiiyey sababta ku koobtay shaqadan oo ay xirfado kale u abuuran waayeen walaalow shaqooyin kale ma aanan baranin macallin waa naqa weynay oo xilligii wax dalka laga baran lahaa waddankii ayaa burburay saa aawadeedii xirfadda u horayso aan bartaba baabuur dhaqistaas bay naqatay ayada un baan ilaa ay hadda aan iskaga noolahay wax garab igu siiyey maanta dhul oo igeeye idejiyey iyo adigaa matooro ii gadanay weli ma aanan arkin dadka soomaalida ilaa iyo meeqa sano ayaad shaqadan ku jirtay ilaa iyo adi toban iyo laba sano ayaan wadaa shaqadan ilmaha ayaanba ku korsadaba culays badan ayaan dareemaynaa xagga dhaqaalaha oo lagu haayaa labaajooyinka yaryar oo hadda laga furay meelaha amba kaabashiyada shiinada loo isticmaalo matooro ayaa loo isticmaalaa milkilayaashan qaxootiga ah ee labaajooyinka casriga ka furtay gudaha xeryaha ayaan wax ka weydiiyey siday u arkaan in shaqooyinka ay ka wadaan gudaha xeryaha ay saameyn ku yeelato nolosha dhallinyarada qaxootiga ah ee horaan uga shaqaysan jiray dhaqidda gaadiidka cabdisalaan walalow anuu magacay waa cabdi cumar gahiidh shaqadan waxaan bilaabay muddo laga joogo hal sano hal sano ayay socotaa marka dee markii waad aragtay shaqala-aan iyo waxyaabada aad bay u xun tahay waxaan ku fikray bal noloshayda inaan soo saaro marka waan ku fikray jananeetari iyo wax baan diyaarsaday dhagax iyo wax baan samaystay bal inaan noloshayda wax ka bedelo ayaan ku fikray ilaahiyna wuu igu guuleeyey hadda muddo hal sana ay shaqaynaysaa walaalow biilka reerkayga waan helay alxamdulilaah aniga iska dayay shaqaa dad badan baa biil ka helay weliba inaan sii ballaaran inaan isku daynaa bidnillahi alkariim nolosha hadda aad baa u fiican tahay biilkayga waan ka helaa walaal macaane kuwa way jiraan dhallinyarada baaldiyada ku dhaqa ayakii baan soo kaxayn oo ka shaqeeya oo meeshan bariiskooda ka dhacsadaba oon kor u soo qaadnay maadaama baawuriyada ay jeceshahay qaababkan casriga ee motoorada jenereetarada iyo meel qurux badan ay jecel yihiin oo baaldiga ay ka jeclaadeen in maaragtay jenereetaro loogu dhaqo dhallinyaradii baaldiyada wadatay way kuwan hadda noo shaqaynaya bariiskooda ka raadsada marka ma dhibaato ma saamaynayso inaan wax u tarna mooyane oo ka shaqeeyaan mooyane may may walaalow waa saamayn kuma saamayn waxaan ku yeelan iyakan wax u tarnayba oo gacantii baaldigay ku rafaadsanayeen baan casriyo u samaynay mashiimaday ku dhaqaan bariis bay ka raadsadaan hadda saddex way ka shaqeeyaan laba iyo saddex kalena waan ka shaqaalaysiinaynaa oo markaan ballaarino hadda motoorkan wuu yaryahay waa jenereetor laakiin jankafaa baan u bedeli doonaa insha allah jankafaaga ilaa toddoba qof baa ka shaqaynay marka heer waxaan gaaraynaaba baaldi o dhan inta laska dhigo halkan dhinaca kale dhallinyaradan gaadiidka ku dhaqa suuqyada xeryaha ayaan weydiiyey sababta ku kaliftay inay shaqadan dhibka badan ay ka doortaan fursadaha waxbarashada ah ee bilaashka ee ka jira gudaha xeryaha ayagoo sheegay in duruufaha adag ay ku nool yihiin ay ku khasabtay inay dhaqaan gawaarida waxaan ka mid ahay mid ka mid a ee dhalinyarada dhaqdo gabaarida marka arrinkaa daraaddeed waxaan u sameeyey reerkeenna anigaa u weyn marka sidaas daraaddeed waxaan ka mid noqday dhalinyarada dhaqda baabuurta arrinkaana waxay u qasbeen wax kale ma aho inaan iskuulkii aadi waayo oo aan iskuulkii ka haro waxbarashadii reerkeenna cid kaloo u shaqaysa ma laha anigaana u weyn xaafaddii hadda marka sidaa daraaddeed reerkii quutulyoomka aniga u soo dhicay maalintii suuqa u galo si walaalahay iyo dhammaan reerkayga ay u helaan fursad waxbarasho marka sidaa daraaddeed aniga u xamaalo oo uu shaqeeyo maalintii toddobiiy toban jir ayaan ahay marka mar dhowna shaqadan ayaan bilaabay markii qoyskayaga ay ku adkaatay nolosha cali sheekh xasan wuxuu ka mid yahay milkilayaasha labaajooyinka cusub ee xeryaha ku soo kordhay waxaan weydiiyey in qorshaha ay ugu jirto inay shaqaabuur u sameeyaan ayaanada qaxootiga ah ee shaqadooda saameynta ay ku yeesheen waxaan ahay dhalinyarta iskale kaawashada khaasatan kuwa oo mashiinta ku dhaqaan gaarida anoo fiirinay micnaha inaan u danayn karno bulshada baayaha u qaban sida baabuurta loo dhaqoo kale oona fiirinay dhalinyar badan oo shaqa la-aan ah in ayakan aan ka shaqa siino ay ka xamaashaan laakiinse aana ku dhibeynin muruqmaaltada kale aan awoodin mashiimaha lacag ay ku gataan ay ku dhaqdaan gaariyaasha ay ku dhaqdaan andhawo gacantooda ay ku isticmaalaan iyo xoogooda aad iyo aad diyaar waa u nahay inaan ka caawino aana garab istaagno hiilihoona aan siino wixii aan ku dhaanana aan ku tari karno insha allah aduu ilahi yaraaho qaar aa shaqaalaysiin ma jiraan aad iyo aad way badanyihin haa waxaa ka mid ah dadka isku mid maan dad waxaa jira reer lah laakiin aan haysanin meel kale aan garab laga siiyo markay imaadaan oo kale dadka milkiilaha horta badanaa maalinta olmos baawur badan yay dhaqaan kasoo qaadoo kale ilaa soddon iyo labaatan iyo camal ay dhaqaan marka ninka milkiilaha ma dhaqo shaqaalaha ayaa dhaqaan ayagaas baa shaqa awr ka siinaa nolol maalmoodkooda bilkooda walaaca iyo shaqa xumada soo wajahday dheeradan gaadiidka ku dhaqa gudaha xeryaha ayaa ku soo aadaysa iyadoo arrintaasi ay saameyn ku yeelan karto nolosha boqolaal qoys oo dheeradan qaxootiga ah si maalinlaha ay ugu soo shaqo tagaan cabdisalaan salas v o a
haatana dhegeystayaal waxaan jaleecinaa dhankii muusiga waxaan idin soo qabanayaa heestaalku dhigeedu yahay dhibsaday fogaantaada waxaa ku luqeynaya fanaanka xariir axmed
maalmaha istaba jooga igu adag murnaantaadu wakhtiguna imaan weli adna meel fogiga aaday anaa doonay muuqaaga adna meel fogiga aaday anaa doonay muuqaaga maalmahan istaba jooga igu adag murnaantaadu wakhtiguna imaan weli adna meel fogiga aaday anaa doonay muuqaaga adna meel fogiga aaday anaa doonay muuqaaga mardhibsaday fogaantaada xududaha ka murugooday mardhibsaday fogaantaada xududaha ka murugooday masafada u cudurdaaray cidladana mardhibsaday fogaantaada xududaha ka murugooday mardhibsaday fogaantaada xududaha ka murugooday masafada u cudurdaaray cidladana ka meermeeray u dulqaad madhooyin cidladana ka meermeeray au dulqaad madhooyin muujiyey dadaalkayga mucniyo ujeedkeenna muujiyey dadaalkayga mucniyo ujeedkeenna u bandhigay macbuudkeenna duceeyo adkarmisay barinaan ku hela maalin duceeyo adkarmisay barinaan ku hela dadaalkayga micnihiyo ujeedkeenna muujiyey dadaalkayga micnihiyo ujeedkeenna u bandhigay malguudkeenna duco iyo akarmiisay barina aan ku helo maalin duco iyo akarmiisay barina aan ku helo maalin karigaad muneeyey murtiday kugu koobay kaasooy kugu dooray magacaan weynaeyey allaynee ku maamuusay magacaaga weynaeyey allaynee ku maamuusay kadiga muneeyey murtidayda kugu koobay maasooyin kuu dooray magacaan weyneeyey allaynee ku maamuusay magacaaga weyneeyey xariir axmed ayaana noo qaadayay heestaasi dhibsaday fogaantaada duur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay madasha dhallinyarada saadaal ayaa magaalada qardho waxa ay ugu qabatay dhallinyaro dood looga hadlayo dib u dhaca doorashooyinka soomaaliya iyo saameynta ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka warbixintan waxaa boosaasu noogu soo diray wariyaheena v o a yuusuf maxamuud yuusuf
doodan oo qayb ka ahayd barnaamijka taxanaha ah ay dhallinyarada la wadaagaan madasha saadaal oo ay asaaseen dhallinyaro isu tegay oo aqoon-yahano ah kuwaasoo fadhigoodu uu yahay magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar dhallinyarada aqoon-yahanka ah wiilal iyo gabdho ayaa ka qayb galay doodan maanta looga hadlayey dibudhaca doorashooyinka soomaaliya doodan oo ay dhallinyarada xiiseynayeen ayaa inta badan looga hadlayey sida looga bixi karo dibudhaca iyo weliba saamaynta ay ku yeelan karto himilooyinka ay hiigsanayso soomaaliya xuseen muuse nuux oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee soo qabanqaabiya doodan ayaa ka warramay ahmiyadda uu leeyahay barnaamijkan dhallinyarada maanta dib u dhaca doorashooyinka soomaaliya saameynta ku leedahay ay ku yeelan karto dowladniska waxaa raba dhimaantii mar kale inaan yidhaahdo aad baad umahadsantihiin wejigii labaad ee barnaamijkeena ayaan gelaynaa oo ahaa isla ayaa wejiga ugu qiimaa badan buu ahaayo halkaan aan isugu nimi waxaa iskaashinka inaan kala faa'iidaysano qaar ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ee ka qaybgalaya doodan la xidhiirta dibudhaca soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka iyo saameynta ka dhalan karta ayay weydiiyeen ismaaciil siciid oo muuse oo marti ku ahaa doodan dhallinyaradana uga jawaabayay su-aalaha waxaan qabaa hal su-aal waxaan rabaa su-aasha inaan si toos ugu guda galo su-aasha waxay ku saabsan tahay arrimaha dastuurka mudan ismaaciil waxaan la soconnaa dastuurku inuu sal ama bees u yahay khilaafaadkan soo noqnoqday wadanka maxaa adig kaaga aadan caawa kaaga xisaabtanaa iyo adiga iyo anagay dhulshada ku daawanaysa xalka iyo masiirka ugu dambeeya soomaaliya ismaaciil siciid oo muuse oo ah siyaasi dhallinyaro ah ayaa dhallinyarada uga jawaabayay su-aalihii ay weydiinayeen ee maankooda ka guuxayey iyadoo goobtana looga jawaabay macnaha ugu weyne waxa weeye doorashada dib u dhaceedu waxa uu sababayaa burbur dalka ku yimaada waxa uu sababayaa amniga oo faraha ka baxa waxa uu sababayaa kabashadii dhaqaalaha ee lagu jiray in ay meesha ka baxdo waxa uu sababayaa sumcaddii yareyd ee laga helay in nidaamkii mushaaharaadka la daa'imayo laguna dhaqmo miisaaniyadda inuu meesha ka baxo isla markaasna uu noqdo dalku dal ku saaqiday in uu u qalmo in deymihii laga cafiyo taas oo inoo sahli lahayd in dalku helo dibudhis dayn qaadan karo isla markaasna la maalgashan karo sidoo kaleeto waxa ay waxtar u tahay oo ay horseed u tahay ururadan mayalkaada ama argagixisada ah in ay dalka isku sii fidiyaan oo ay qabsadaan waxa ay meesha ka saaraysaa in dastuurkii federaalka ee la doonaya muddada dhan la waday la gaaro heerkii laga lahaa in la gaaro sidaad ogtihiin waa sharci dejiye dastuurkuna waa arrimaha ugu horeeya ee u yaala ee maanta qabyada ee yaala dastuurka soomaaliyeed dhowr iyo toban sana la qoraay laakiin markaad fiirisid gebigiisuba waa toban beej wey boqol iyo soddon qodob ayaa intaas la qoraayay gebigiisa hal habeen baa lagu qori karaa haddii daacad laga yahay sidiisaba dastuurka dhan hal habeen baa lagu qori karaa laba maalmood baa lagu qori karaa oo lagu soo gebagabayn karaa ka muwaadin ahaan ka muwaadin ahaan sacdiyo abshir faarax wadaniya aad baan uga mahad celinayaa maaragtay dhiirigelinteedii ay noo samaysay waxa su-aasha ugu muhiimsan ay weydiisay waxay ahayd dhibaatooyinka ugu badan dalalka ku haya iyo waxa la soo gelinayo ee mukhadaraadka iyo waxyaabahaasoo dhan yes of course maxaa dhacay dalka sharaftiisa iyo curdigiisa waa in la badbaadiyo weeye dadka waxa weeye waxa ugu badan maskaxdooda sharaftooda curdigooda in la badbaadiyo dhallinyarada soo koraysa ma ahan maaragtay waxa ka socda maantay gudaha soomaaliya in aynu kusii soconno marka diyaar baan midaas aan u ahay aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa gabdho iyo wiilal waxaynu nahay dad isku mid ayaynu nahay hooyaaba wada dhaleen isu baahan ilaahayna maaragtay isu keen abuuray oo isku mid ah isaga ayaana ina ka dhigay maaragtay unaasan oo gabdho iyo wiilalba ah yahabu liman yashaau unaasan wa yahabu liman yashaau dhukuura laakiin waxaa jira aragtiyo iska soo baxay oo gabadhu u malaynaysa inay gabdhaha matasho wiilkuna u malaynayo inuu wiilasha matelo arrintaas anu khalad baan u arkaa yuusuf maxamuud v o e boosaaso
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal xubintani waxaanu ku jexjeexi doonaa dalalka ilaahi hadda usoo baxay koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka ka dhacaya dalka qatar ilaayo hadda waxaa soo baxay saddex toban wadan oo ka mid a ee la filayo inay koobkaas iska xaadiriyaan sanadka soo socda saddex tobanka wadan ee soo baxay koobkan ciyaari doonaa waxaa ka mid ah dalalka belgium faransiiska spain croatia germany switzerland denmark netherlands england serbia iyo dhinaca latin america oo laba wadan ay xaqiijiyeen oo kala ah brazil iyo argentine labadan wadan waxaa la filayaa in dalal kale oo latin america ay kusoo biiraan waxaa sidoo kale wadanka martigelinaya qatar uu yahay mid aan isreebka ciyaari doonin waxaana la filayaa oo la rajeynaya in dalal kale ay soo baxaan wadamada isreebka ciyaari doona waxaa ka mid a dalalka bortugiiska scotland talyaaniga ruushka sweden wals jek republic austria ukraine north macedonia poland turkey waxaa sidoo kale la filayaa dala dhowra oo dhinaca iyo waqooyiga mareykanka ay ka midka yihiin dalalka mareykanka canada mexico iyaguna inay kamid noqdaan dalalka soo baxaya dhinaca iyo latin america marka laga soo gudbo iyo guud ahaanba waqooyiga mareykanka waxaa la filayaa dhinaca iyo africa dala dhowra inay kamid noqon doonaan kuwa ciyaaraya koobka kubadda cagta adduunka ee dhinaca africa marka la hadalhayo kooxda maxamed saalax ee dalka ejab ayaa la filayaa in ay ka mid noqoto dalalka ka qayb qaadan doona koobka kubadda cagta adduunka waxaana midkood la filayaa in ay sidoo kale kusoo biiraan dalalka algeria cameroon democratic republic congo ghana mali morocco nigeria senegal iyo tunisia dhammaantood wixii kuwa rajo leh warar goosgoosa dhegeystayaal haddaan idin dulmarno naadiga kubadda cagta barcelona ayaa waxaa la hadalhayaa in ay dooneyso inay iska iibiso ciyaaryahan frank de john oo toddobaatan iyo shan milyan oo pound ay ku dooneyso kooxda manchester city waxaana barcelona oo lacag la-aan haysay muddooyinka ugu dambeeyay ay dooneysaa in lacagahaasi ay ku qarashgarayso dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha ee soo food saaray oo ay isaga kala bixiso qarashaad naadigaasi ay u baahan tahay giovanni van brochrest ayaa la rajeynayaa inuu noqdo tababaraha cusub kooxda rangeles kadib markii tababarihii kooxda stephen gerard uu dhowaantan ka tegay islamar ahaantaasina uu qabtay kooxda kubadda cagta ee astanvilla van brochrest oo hore ugu soo ciyaaray xulka dalka holland ayaa la rajeynaya labaatan sano kadib inuu dib ugu laabto kooxda ibrax oo uu hore ciyaartoy ahaan ugu dheeli jiray xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas aynoo joogto
jamaal axmed cusmaan ayaana xubintaasi ciyaaraha soo jeedinayay haatana dhegeystayaal kaalintii heesaha ayaan mar kale jilleecaynaa waxaan idiin soo qabanayaa heestal kudhigeedu yahay hayladdaa degan waxaa qaadaya fanaanka suldaan seeraar
nafku doonta diida ruux kale dooq ku raaca dareenkaage dayrahayodhan dayrahayodhan nafku doonta diida ruux kale dooq ku raaca dareenkaage dayrahayo dhan oo dayrahayo dhan dabuurtaada waxay demisaa dabka igu hura waxay dhaartaa nalka darajada doorka noloshe haylada adegine dabuurtaada waxay demisaa dabka igu hura waxay dhaartaa nalka darajada doorka noloshe haylada adegine daymadaadaan ku dawooba farxadda hirahunna ku dareema wandayowgana kaga doogtaan daalka biiso xanuunka dishe dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg daymadaadaan ku dawooba farxadda hirahunna ku dareema wandayowgana kaga doogta daalka biiso xanuunka dishe dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg qalbi kugu degay oon ku dayn karin waa ku doorbida oo ku doortay diiqadii u gelin oo diiqadii u gelin qalbi kugu degay oon ku dayn karin waa ku doorbida oo ku doortay diiqadii u gelin oo diiqadii u gelin raajadii hataa waxay darartaa odhaah diranoo waxay dalbataa dugsigaagiyo daryeelkaage bal u soo dagace raajadii hataa waxay darartaa odhaah diranoo waxay dalbataa dugsigaagiyo daryeelkaage bal u soo dagace daymadaadaan ku dawooba farxadda hirahunna ku dareema wandayowgana kaga doogta daalka biiso xanuunka dishe dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg daymadaadaan ku dawooba farxadda hirahunna ku dareema wandayowgana kaga doogta daalka biiso xanuunka dishe dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg dibsoo weeg naf ku doontaa diida ruux kale dooq ku raaca dareenkaage dayrahayo dhan idaacaddeena duhurnimona dhegeystayaal waa naga intaastaan mar kale kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan daandurey oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
naf ku doontaa